أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس يرضي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس يرضي بأمجادي يا نصر أجدادي يرضي بأمجادي يا نصر أجدادي يرضي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal saaka ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee waqooyiga bari ee dalka soomaaliya ciidanka xabashida itoobiya ayaa dad shacab ah ku xasuuqay gobolka amxaarada dowladda ruushka ayaa weerarkii ugu cuslaa ku qaaday gobol dhacah bariga waddanka yukrein munaasabad ay guddoomiye ku dooranayeen guddiga ganacsatadaha degmada tiyeglow islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga bakool ayaa ka dhacday degmadaasi kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey maamulka wilaayada baay iyo mid ka mid ah beelaha degaa wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay degmada labaatan jirow جئناك جئناك الله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلسا الله يرعاك أندلسا
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal saaka ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee waqooyiga bari ee dalka soomaaliya bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo haya iska horimaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo waramayaa in saaka uu ka dhacay miyiga deegaanka kalabeer oo ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee dalka soomaaliya sida ay xogtu tilmaamayso dagaalkan oo dhex maray laba maleeshiyo beeleed ayaa sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca saddex kale sida ay goobjoogayaal u sheegeen warbaahinta maxalliga ah iskudhaca labadan beelood ee walaalaha ah ayay wararku tibaaxayaan inuu salka ku hayo ceelbiyood cusub oo la rabay in halkaas laga hirgeliyo kaasoo laysku afgaran waayey goobtii loo asteeyey in laga qodo jidadka halbowlaha ah ee soo gala magaalada boosaaso ayaa saacado badan xanibnaa iyadoo maamulka ashaadaladirirka isku magacaabay puntland ee gacanta ku haya deegaanadaas aanu wax gurmada u fidin dadka walaalaha ah ee dhiig baxaya gacmo gaalo ayaa inta badan kulug leh dagaalada ka dhex qarxa beelaha walaalaha ah iyadoo la og yahay in hurinta dagaaladaas ee qayb libaxle ka qaataan maamulada ridada ah oo u taagan fulinta danaha gaalada aad baad u mahadsantahay bashiir ciidanka ah dowladda xabashida itoobiya ayaa dad shacab ah ku xasuuqay gobolka amxaarada marwaan moxamed ayaa inoo eegayaa faahfaahinta warkaasi qolqolatooyinka ka socda gudaha itoobiya ayaa xargaha goostay waxayna wararkii ugu dambeeyey sheegayaan in sideed qof oo rayid ah ay ciidanka xabashida itoobiya ku dileen gobolka amxaarada gaar ahaan degmada ensuukiya gemse ee waqooyiga showa dibhadda faana ee u dhaqdhaqaaqdo amxaarada ayaa dilkan cambaaraysay waxaana sheegtay in dadkaasi rayidka ah lagala baxay guryahooda kadibna la laayay kooxda faano waxay ku eedeysay ciidanka dowladda inay si bareer ah u gumaadayaan dadka rayidka ah iyagoo kaga adgoonsanaya guuldarrooyinkii ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay deegaanadaasi sida ku cad bayaanka faano ciidamada dowladdu waxay guriguri u galeen iyagoo si xoog ah uga raacaya albaabada xoog baana ay ku soo saareen dadkii deganaa kadibna waa ay laayeen dhowr qof oo waayeel ah aabba iyo wiilkiis iyo sidoo kale laba ruux oo walaalo ah ayaa ka mid ahaa dadkii ay xasuuqeen ciidanka xabashida itoobiya gumaadkan cusub ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan hay-adaha sheegtay inay u dhaqdhaqaaqaan xuquuqda aadanaha ay soo tabiyeen dilo soo noqnoqday iyo weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo labadii sano ee lasoo dhaaftay si joogto ah loogu beegsanayay dadka rayidka ah ee ku nool deegaanka amxaarada mahadsanid marwaan dowladda ruushka ayaa weerarkii ugu cuslaa ku qaaday gobol dhacaha bariga waddanka yukrein khaalid xasan ayaa inoo eegayaa warbixintaasi ciidamada ruushka ayaa saaka aroortii hore qaaday weerar culus oo dhulka iyo cirka isugu jira kaasoo lagu bartilmaameedsaday safafka hore ee difaacyada ciidamada yukrein ee ku sugan gobolka dooniski ee bariga dalka yukrein saraakiil ayaana weerarkan ku tilmaamay midkii ugu weynaa tan iyo sanadkii laba kun labaatan iyo labo markaasuu dagaalka ruushka yukrein uu bilowday tallaabadan ayaana loo arkaa iskuday uu karimalinka ku doonayo inuu ku jebiyo difaacada ukraine ka hor kulanka jimcaha ee lagu wado in madaxweynaha ruushka faladimir putin iyo madaxweynaha maraykanka ay yeelanayaan wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in ciidamada ruushka ay durbo gacanta ku hayaan guud ahaan gobolka doniski iyadoona weerarkan cusub uu sii adkeynayo cadaadiska lagu hayo ciidamada ukraine ee ku harsanaa gaas mahadsanid khaalid munaasabad ay guddoomiye ku dooranayeen guddiga ganacsatadaha degmada tiyoglow islamarkaana ay ka qaybgaleen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga bakool ayaa ka dhacday degmadaasi xasan cabdiraxmaan abuxasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey xafladan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay islamarkaana ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada tieglow culummo nabadoonno waxgarad iyo marti kale waxaa xafladan qabanqaabadeeda iska lahaa maamulka islaamiga ee degmada tieglow balse martiqaadka iyo gogasha waxaa iska lahaa ganacsatada degmada tieglow waxaana ganacsatada ay sameeyeen martiqaad heer sare ah waxaa la yidhaahdaa waxa ugu wanaagsan ee laisku martiqaado waa cad iyo caano goobta ayaana la keenay labadaba waxaana sii dheeraa alaabo alaabo kale martiqaad iyo qadeen kadib waxaa la guda galay ujeedka la isugu yimid oo ahaa magacaabista guddoomiyaha guddiga ganacsatada degmada tieglow kaasoo loo magacaabay madjanaay cabdi haajir kadib markii guddi loo xil saaray soo xulashada qofka loo magacaabaya xilkaasi ay isku soo wada raaceen in la doorto madjanaay loona doorto xilkaasi taasoo ugu dambeyntii uu ku raacay maamulka islaamiga ee degmada tieglow iyo si guud wilaayada islaamiga ee bakool munaasabadii magacaabista guddoomiyaha cusub ee ganacsatada degmada tieglow waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan balse ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool
rasuulka sal alih wasalam ma eray laa xasada ilaa fitnatayn walamaa jarsadawmala ilaa lama qof mahane rajulun aataahu llaahu maalan fasallatahu calaa halakatihi filxaq rajul oo ilaahay hoole siiyey barwaago ilaahay siiyey ilaahay nicmeeyey haddana ilaahay ka daray hoolaha ini ka biyo xaga ka biyo ini xoola xaga ka biyo ilaahay ka daray wajuuhada lanka taragalay maalkaas biyo inta ku biyo inta ku biyo inta ku biyo yacni wajuuh kastoo ilaahay raali ka inka bakhiilaan aan hormarsadow ilaahay subxaana wa tacaala aakhara ini kumooda fadahayo ilaahay in hormarsadahayo ni oo saxiix ah ka dhiibadaayo yaalabaahanyowa rajul lanka kalena maha rajulun aataahu llaahu alxikma rajul ilaahay siiyey xikmo ilaahay siiyey dadka baraayo dadka ka xukumow guddoomiyaha cusub ee ganacsatada ay doorteen oo munaasabada ka hadlay dhankiisa ayaa ganacsatada ka codsaday inay la shaqeeyaan weliba si diiran lankii haddoorateen aan ahaa kallay siin welisinkufaday wada shaqeen waan anin halkii ana lay dhiibi kulley ilaahay in fudusahay dadkii ganacsatada haaye xafladan geedka inta ku dhiidi oo antan qarasha ka bahi hadee kolley lankii ha ka bahi madjinaaya nagdi ilaahay helshay helkii usagaadi alla anfudusaay qaar ka mida guddigii ganacsatada ahaa ee loo xil saaray magacaabista guddoomiyaha oo munaasabada ka hadlay ayaa dhankooda sharaxaad ka bixiyey qaabka doorashada ee u dhacday iyo cidda ugu dambeyn ay magacaabeen geedka xaflad aad an qurux badan qabsanay xafladaas oo maybwaha una maybwaa dadka badanaa una intiniga daydan maybwaa dhii korta xalfadaasoo eed lahan agaasimi eedna maybwaa naska waafaqi lan una maybwaa noomad ahoo oo ganacsigana walwiinku goradaayo unuuna maybwaa walbadan manin taradoona leena una dooranaya aaminsana marka mayba lahaa mas-uul haka dhowaaw ganacsigii oo maybwaa geeka tiyaglow oo adalkii wareegihii oo ma aragne mas-uuliyaddaasna mas-uuliyad eedan weyn ata say ganacsiga aan hormarii fadi oo mayb waa dadka walaalnyogaana mayb waa garabnkanada fadi ilaahay kiila kaala lenaan xafladdii iyo doorashadii guddoomiyihii degmada tiyeeglow gaar ahaan waleeyada arday boqol iyo arday kudhiidi doorasho arday ganacsiga wal shuuray shuuradii aminaallaahi arday ilaahay arday itixaankii koleyba aan ka laaraaw madjanaay ibdow haajir iyo arday ilaahay arday ha ka saare ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray goobjoogna ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee bakool allaha xifdiyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wuxuuna waaliga kelimad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey munaasabadda isagoona dardaaran dhexalgalla u jeediyey ganacsatada
walaalayaal marka maylanaa ganacsatada mae keliya dukaankun adkiinfuruny iyo yaalkaadan xamaaladahayd keliya mae waajib diineeda sinsaaran ganacsatada muslimiinta kaalintii may haada jartii oo hore oo saxaabadii le taabiciintii atbaacu taabiciintii muslimiintii dhammaan ganacsatada may yoogo ganacsadaayaan adduunya lay raadiyaayana maya dacwadii faafiyaayeen ummata khayrkan ka weeraayeen ganacsatada may ahaan dacway humbaari jiraan ganacsatada muslimiinta langa may lafaday lan daaciya inagad lang macasi kusugun ama munkar kusugun amba dharshay maanaka dareeraw oo dhulka jiidaw ama foodan jaran wal mukhaalafo sharciya lanka dhihi oo kumuuqut jirshay kumuuqut hoobkiinkooy ama gerki hiiraw may lafaday inaad dacwad kugudad daaciyata dacwad inaad kugudad inaw ilaahay haang moogol lang muslung awata walaalow haang marka maanaa ilay ganacsatada dadka baadiyada iyo muslimiinta dhan inta kiriyin maanaa dukaamada kooyaan hoob dadkan dhan ducaad nagadaan sida saxaabada haada jaraan dacwad walbadan isku bedelay khayr badana maanaa hadalkan ilaahay qabuula dadka siiya maanaa ma walilanka hoob walba haysado ganacsi bilayo dhaqaale bilay hogo nooma dadka iska jeelin maanaa wal jeelin tasma dadka maxabin haayaan maanaa lanka ganacsiga ee maalqabeenka mayr may waa warshay siibaan dareere maanaa marka may waa inaad khayrkan ku faa'iidaysatid si kastaba ha ahaatee guddoomiyaha loo doortay guddiga ganacsatada degmada tieglow ayaa looga fadhiyaa isbeddel dhanka ganacsiga ah iyo sare u qaadidda kaalinkooda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika oo ganacsatada ay door muhiima ku leeyihiin aad baad u mahadsantahay abu xasaan ugu dambeyntii kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada baay iyo mid ka mid ah beelaha degaa wilaayadaasi ayaa kusoo gebagaboobay degmada labaatan jirow bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo eegayaa wuxuu ahaa kulan muhiimaha oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamigaha ee baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha hariin oo ka mid ah beelaha degaa wilaayada xafladdii gebagabada kulankan oo lagu qabtay degmada labaatan jirow waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin i marti sharaf kala duwan kulankan waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo wilaayada islaamigaha ee baay ay u qabatay malaaqyada iyo waxgaradka beesha hariin taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah muddo sagaal maalin oo uu socday kulanka ayaa la isdhaafsaday qodobo muhiim ah iyo in beesha hariin ay xoojiso kaalinteeda ku aadan jihaadka ka socda bariga afrika gebagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa in beesha hariin ay adkaynayso ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay horey ugala ballantay allah beesha hariin diyaar ma u nahay in diinta islaamka aan ku difaacno maalkeenna nafteenna iyo xooggeenna diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay qodobka labaad waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka u caddaynaysaa in ay beri ka tahay falalka shahaadala diriirnimo iyo ficilada gaalnimada ah ee uu wado maamulka riddada koonfur galbeed si gaar ah hogaamiyaheeda murtad cabdilcasiis maxamed laftigareen waxayna beeshu ugu baaqaysaa inuu allaah u towbad keeno xubno kala duwan ayaa ka hadlay munaasabadda ka dhacday degmada labaatan jirow waxaana ka mid ah suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beesha hariin unuun haddii oo ena hogaankii beele runtii aragahaayna gaalada dhibaatada onayta marka dadka muslimiinta ee meel kasta yuruwan iyo kahayta aragahayn biidni illaahi tacaala ballan noo eeha fisqigiin fasaadiin baatilkiin barbagaankiin kufrigiin insha allahu tacaala ummata muslimiinta intiisan ka fidiyi doon haddii ena hogaanka beele reer hariin allahu akbar insha allah ini jihaadkan naf imalkibina diyaarangana ini gaaladan marka berdan diyaarangana ini gebran ini gurin diyaarangana ini meel alle meeliyo haga galaaya mujaahidiinta hal hariirino anshaagna diyaarangana
sheekh fu-aad maxamed kalaf oo kelimad muhiima ka jeediyay xafladda gebagabada kulankaas ayaa waxa uu beesha hariin uu kula ballamay inay garab istaagaan jihaadka ka socda bariga afrika maanta hariin baan la joognaa beeshaan walaalahaya annagoo wada soconno ayaan tawxiidka raayada tawxiidka laa ilaaha ila allah adduunyadoo dhan baan ka taagi doonnaa biidni illaahi tacaala biidni illaahi tacaalaa gaala ma na hor joogsan karto allaah baa nala jira gaala nama hor istaagi karto beesha hariin waa halyeeye wey abnaa'u shuha shuhado badan baa ka soo baxday maantana beecadii waxay ku dhacday in gaala lala dagaalamo tawxiidka gargaaro beesha hariin iyo mujaahidiinta wada socdana allah baa noo hiilinayo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alciza ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo soo xiray kulanka beesha harin iyo wilaayada ayaa ugu baaqay in beeshu ay ka soo baxaan waxyaabihii lagula ballamay ayna adkeeyaan qodobada bayaanka may eed iyo eedgeedkan ka faraxsanaa runtii boqol iyo dhowr gof oo hoongii waraasile ah beelo reer harin oo acyaantii iyo walgarodkii reerka ah degmada labaatan jarow degmada baydhabo eeriyadan dadka inkama muuqday oo mayla rahay use hoggaan diineed haay hoggaan dhaqan haay hoggaan tela haay hoggaan ra'yi iyo walgarod iyo ahlulxalli walcagdagale arag hore ah ani meelin wada fadhiyaano go'aankan khasaaran ani ballanqaadan intaasay dhagna markhaataniin kunagadan ana farxad gaara waa ingata marlamaadi marsadahad ma igmaha nagay akhyaartii maybu ah kulankana ha ajiibti go'aankii qaraarkana deerti talaadii wanaagsanayti iyo duruusi wanaagsanayti inta ka qaadati kadibna go'aankii qaraar deerti kadibna mayla raay diyaar agnagati ani fulido tafiidido waana ka dhagaajida hogaansha dhaqanka anka horreeyan ee culimmadii akhaartiya dhammaantiyooba maysan lana jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala shayaaiin iyo walkasta xun ilaahaysan ku ilaaliyo khayr iyo wanaag dhammaantiisna ilaahaysan waafaji tabaaraka wa tacaala anti lunsano reerka kumadaana ilaahay hidaaye iyo hanuun khayr qaba hesiyo anta mayla raayus ilaahay hanuun la doognana sadegdega ilaahay ninku qabada subxaana wa tacaala jazaakum allahu khayran kulankan ayaa daba socda kulamo toddobaadyadii u dambeeyey dhex marayey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo qaar ka mid ah qabaa'ilada dega wilaayada kaasoo inta badan diiradda lagu saarayey garab istaaga jihaadka iyo sidii beelaha dega baay eena fiimaal ugu bixin lahaayeen jihaadka ka socda bariga afrika mahadsaned bashiir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu